Qoysaskan oo ku nool tuulada Shilow oo ka taal duleedka galbeed ee Beledweynaha ayaa xilligan weliba wajahaya xaalad nolol xumo. Dadkan oo ku nool tuulada ayaa weliba go'doomiyay biyo oo ka fatahay webiga Shabeelle, walibana haysata baahiyo ay ka mid yihiin raashin la'aan iyo caafimaad darro. Waxaana ka mid ah dadka ku nool tuulada Shilow ayaa ku codsaday in la hungurmado sida ka dhaqsi badan, waana laan caawi, iyo waliba fariin u direen hay'ado samafalka oo meelasay ku howlgalayaan.
Xaafadan aad u jeedaan Gibigeed waa laga soo baxay biyihii galay intaa laga helay biyihii xitaa loor oo biyo waxay ku xiraan wax ay haystaan malahan afarta gees xaafadda waa laga soo baxay haye meesha dadka waxaa isku imaaday dad magaalada ka soo qaatay afarka camal marka dowladda hershiga noolsha waxaa ka codsanayaa dadkan macnaha in macnaha il gooni ah ay ku soo fiiraan ay ku soo fiiraan dadka waa go'doomeen maanta ninkii magaalada jooga meel meherad oo waxaa jirta oo macnaha oo wax loo gadaayo dhabaxal ninkii haysta waxba ku gadanaa maanta waxay haystaan waxay gadanaa male ay siir ma haystaan bac waxa ay haystaan male marka waxaa ka codsanayaa maamulka hirshabeelle dadkan in macnaha la soo eego waa u jeedaan meeshan dadkan waa go'doonsan yihiin annagoo nogala soo qaxay haddana saan biyi maxaa taranka saaid sii bateen xaafaddin deganeen waa kasoo wada baxnay xaafaddaana kaamkana laba kun iyo shan boqol ay deganeen dad ay deganeen aan kusoo dulqaxnay xaafad calaa guri kastaba waxaa lagu jiraa qof kasta waxaa ku jiraa shan qoys amaa lagu jiraa calaa guri calaa qol kastaba ama eeriga ama ama godomaar kastaba calaa shan qofood shan qoys amaa meesha lagu meeshan waa lagu dhibaataysan yahay hay-adda hirshabelle waxaan hirshabelle waxaan waan weydiisanaynaa inay sida udhaqsiyaha badan dowladda ay naga soo gaarto waxaan haysana ma lahan biyii waa kaan sanadkaan masaa u xirayna waan ku daalnay raashinkii waa aad zaa'id oo qaali u noqday loorkii labaatan iyo shan doolar maraaya raashin meel ka soo gala ma lahan waxaan codsanaynaa walaalaha muxsiniinta inayna soo caawiyaan oo ay naga soo gaaraan meeshan bac la hogto bac oo roobkii laga okoro ma lahan busto ma lahan waxa ilaahay biyihii way wasaqoobeen wax walbaa ka talaacay marka waxaan codsanaynaa dadka walaalaha muslimiintaa oo annaga maanta na dhaama inayna soo garab istaagaan weligooda wayna soo garab istaagi jireen laakiin maanta ayaannu u baahannahay inaan la soo garab istaago maxaa yeelay waa u jeediin maanta dhibaatada meeshaan ka taagan waatan biyihii waa la xidhay sidaanaa loo xidhay way soo baxsanayaan diwaan lagu xidha ma lahan maxaa lalahay raashiinkii qaali u noqday loorkii oo sokortaa wuxuu marayaa soddon iyo toddoba doolar uu marayaa bariiska wuxuu marayaa labaatan iyo shan doolar wax loo dhowaan kara ma jirto maanta maanta ayaan u baahannahay in nanal kaalmeeyo haddii kaalme aysan jirto